Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guryeynta ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa degmada Baraawe ka daahfuray dood-wadaag ku saabsan horumarinta dhismaha dhulalka iyo nidaamintooda. Dood-wadaaggan ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka degmada Baraawe, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baraawe. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii dood-wadaagga ayaa su'aalo ku saabsan dhismaha dhulalka danta guud waxa ay wax ka weydiiyeen wasiirka.
cabdulwasiir waxaan ku weydiinaa in hadduu yimaado kembeniga madaxweyne cabdicasiis iyo wasaaradda u soo igmadeen degmadan in lagu hormariyey loogu talagalay dhismayaashooda dhammaan waa qabiyo
anugaba ogeyn dadkana weydiinayan aniga waxba ka ogeyn nafteena dhulka waa la soo cabiray dadkii loo cabiray dhulka dhul dad waaye dadaa degan dadaa goof u ah dadaa deganaa jiray dadaa beer u ahayd wasaaradda howlaha guud iyo ho- iyo maxaa la yidhahda dowladda hoose ee degmada baraawe shaqooyinkooda maxay ku kala duwan yihiin marka la yidhaahdo oo basiibada marka laga hadlaayo oo basiibada nidaaminteeda iyo la socodkeeda iyo iibinteeda soo ogaanshaheeda yaa awalan xaq u leh inuu soo ogaado oo xafiiskiisa laga soo bilaaba arrinta ogaanshaha iyada ah Een, qofka dhulka haysta ee ama beerley ha noqdo ama dhul oo basiib ahaan u gata ha noqdo marka uu iibsanayo maxaa waajib ku ah inuu soo maro wadadee ma wuxuu kasoo bilaabaa hoos dowlad hoos buu kasoo bilaabaa degmada mise wuxuu kasoo bilaabaa xafiiska oo wasaaradda howlgud buu kasoo bilaabaa si ay ugu dhammaato dowladda hoose idan waxaan rabnaa inaan loo kala caddeeyo Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guryeynta ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa ka jawaabay su'aalihii ay soo weydiiyeen ka qaybgalayaashii dood-wadaagga isagoo ka warbixiyey nidaamka loo baahan yahay in loo maro dhismayaasha.
waxaad weydiinaya inay noqoto dokumenti maxaa wadataa waxa aad dhisaysid dokumenti ahaan maxaad wadataa kambaniga tahay qandaraasa lagu soo siiyey Een, waxyaalaha aad dhisaysid hadday dhismo tahay designkooda aaway ama naqshadii aaway guddoonka maamulka xaq uu leeyahay wasaaradda ma aha Guddoon- ma- marka guddoomiyaha markuu guddoonka ma- maamulka markuu saas yidhaahdo kadib meesha waxaa ku cad dokumentiyada waxaa ku cad wax alla waxay rabaan inay dhisaan yaa meesha ku cad haddii idin la kulmaan maanta haddaan ku idhahdo ani anoo rabo wax yar inaan meesha ka fuliyo aan ku rabo garoon aan kuu dhisaa garoon maa ii dhisay ha waxaad iigu dhisaysay dokumentiyada awaan ku leeyani ya ilan haddii kale wax yar labu u socdaa asaga dhan horta waxaa la rabaa cidda rabto la rabo inay howlahaas ay, ay fiiriyaan ee, degmada waay Ila- ee, midda kale ani haddaan iskool dhisaayo horta kow waxaan soo maraa maamulka inaan soo maro waay aan ihahdo iskoolkaasaan dhisayaa maamulkiiaan waxaa rabaa inuu inuu i toosiyo haddii meeshii wax laga dhisto ee, wixii ay noqdaan wax fiicanna haddee maamulkiyaa ku ammaanan iyo macluumaadayaashaa ku ammaanan marka Dood-wadaaggan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga shaqayn lahaa dib u dhiska dhulalka danta guud iyo nidaamintooda taasi oo door ka qaadan doona horumarinta magaalada.